dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofkiba qof dhaliilayaa dalkii idinka qarribay dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofkiba qof dhaliilayaa
bismillaahi raxmaan raxiim kulan wacan oo wanaagsan meel walba aad joogtani si kastoo maqal raadiyaha cadaado idiin soo gaarayaba ku soo dhowaada barnaamijka xulashada wadhasyada oo habeen kasta hodahan kale aad dhegaystaan marka laga rabo habeenimada jimcaha magaciidina dhegaysta sunna waa jamaaca alitixaad alwuxda alaslaax altabliiq al-shabaab telefon jadiid alushiiq majmac lislaam alansaaru sunna xisb lislaam suufiya sanatariya qaadiriya saalixiya axmediya sayliciya iyo qaar kalona hadda aan tirin karin kuwanay daba soconayaan ama ay seer leeyihiin sidiqayaan waxay faraan waxay ku sifoobayaan samuudiya waa nakruud safkii reer qoomaluud fircoon silicii ku dhacay halkiibay saarayn ilaahan saatir baa isagu samir iyo dulqaad la sugayo oo eegaye waxa ay dad samaynayaan dhulkaa lala simi lahaa subxaankaanu maganun haddii kale waxaad lama tihiin ss b f snm unc sbm ssnm uncnsb
diintan idinku dharshiyo allihii daa'imka ahay dibu taliya yaan layna odhan wadirki baaye dibu taliya yaynaan ka noqon dayro admigaye dibu taliya yaan layna odhan waa daban jirine mar kale kulan wacan oo wanaagsan saaxiibayaal waa habeenimo axad ah isniin ay soo gelayso taarikhdan ay ku beegan tahay toddobada bisha afraad ee abril sannada labada kun iyo sagaaliyo tobanka qodobada barnaamij shancaw aad ku dhegaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona kooxo hubaysan ayaa rasaas iyo dhac u geystay gaadiid ku safriyey qaybo ka mida gobolka shabeellaha dhexe khasaare ayaa ka dhashay weerarkaasi waxaan idiin soo gudbin doonaa saaxiibayaal khasaare ka dhashay weerarkaasi kooxo hubaysan ay qaadeen qodobada kale barnaamij shancaw aad ku dhegaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona taliska ciidanka booliska soomaaliya ayaa sheegay ina gacanta ay ku soo dhoween ku dhowaad konton ruux oo ka tirsan al-shabaab waxayna baaq culus u direen shacabka soomaaliyeed meel kasta ay ku sugan yihiin waxaan idiin soo gudbin doonaa saaxiibayaal faahfaahin ku saabsan waxyaabaha kale ee caawa barnaamijkan haddii allaha wadda laga hela aad ku dhegaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doonaa shir looga hadlayo dejinta howlaha iyo miisaaniyadda amisom ee sannada labada kun iyo labaatanka ayaa maanta lagu soo gabagabeeyey magaalada nairobi ee dalka kenya faahfaahinna ayaan idinka hehnaa barnaamijkan ayaan kugu soo gudbin doonaa goorro faahfaahin ku saabsan qodobada kale barnaamijka caawa aad ku dhegaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdullaahi dini ayaa maanta magaalada garowe caasimada puntland ku qaabilay wafdi ballaaran oo hogaaminaysa safiirka jarmalka ee soomaaliya waxay ka wada hadleen ayaan goorro barnaamijkan idinkugu soo gudbin doonaa qodobada kale barnaamijka caawa aad ku dhegaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona wafdi ballaaran uu hogaaminayo gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya mahad cabdil cawad ayaa maanta gaaray magaalada garowe caasimada puntland safarka gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka ayaan xog idinkaga haynaa barnaamijkan ayaan goorow idinkugu soo gudbin doonaa faahfaahinno ku saabsan qodobada kale barnaamij shacaaw aad ku dhegaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona qaar ka mida golaha wasiirada maamulka hirshabelle ayaa idan u jeediyey madaxda ugu sarraysa maamulkaasi waxaan idiin soo gudbin doona saaxiibyada idantaasi wax la xiriirto qodobada kale barnaamij shacaaw aad ku dhegaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa maanta magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ka furay shir looga hadlayo dib u egista dastuurka soomaaliya waxaan idiin soo gudbin doonaa saaxiibyal hadallaha halkaas u ka jeeshay qodobada kale barnaamij shacaaw aad ku dhegaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona gudoomiyaha guddiga doorashooyinka qaranka xalima ismaaciil xilmayirey ayaa maanta gaartay magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose waxaan xog idinkaga haynaa safarka gudoomiyaha guddiga doorashooyinka qaranka faahfaahin ku saabsan ayaa barnaamijkan goor idinkugu soo gudbin doona saaxiibayaal qodobada kale barnaamij shacaaw aad ku dhegaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona qarax ayaa maanta waxaa lala eegtay ciidamo ka tirsan midowda afrika iyo amisom khasaare ayaa ka dhashay waxaan idiin soo gudbin doonaa goorrow faahfaahinno ku saabsan iyo wararka ugu dambeeyey qaraxaasi la xiriira qodobada kale ee barnaamijka caawa aad ku dhegaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya xasan cali kheyre iyo wafdi ballaaran uu hogaaminaya ayaa maanta u ambabaxay magaalada washington ee waddanka maraykanka halkaas uga qayb galayaan shirka cafinta deymaha soomaaliya lagu leeyahay waxaan idiin soo gudbin doonaa saaxiibayaal faahfaahina ku saabsan waxyaabaha kale caawa barnaamijkan aad ku dhegaysan doontaan qodobada kale barnaamijka caawa aad ku dhegaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doonaan faahfaahin dhalada ayaa ka soo baxay dalal maantay ka dhacay qaybo ka mid ah magaalada muqdisho waxaan idiin soo gudbin doonaa saaxiibayaal wararka guddoomiye ee la xiriira dalalkaasi waxyaaba kale caawa barnaamijkan aad ku dhegaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona maamulka hirshabeelle ee digniin cus u diray haydaha samafalka ee ka shaqeeya magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan barnaamijkan ayaan idinkugu soo gudbin doonaa goor hore faahfaahinno ku saabsan sidoo kale barnaamijka waxaa ku dhegaysan doontaan xubinta aadka xiisaha badneed ee kalamaan qaybaha dambe ee barnaamijkan caawa wax ku dhegaysan doontaan heestaan mawkaaya weelkiyo habla aynigaasiyo ashaagaaga oo badan ayuunku ayaanuga mawkaaya weelkiyo habla aynigaasiyo ashaagaaga oo badan ayuunku ayaanuga urkayga gabaryay rabbi kugu abuuroon keligu amaan
qodobadaas wixii soo korrahaya barnaamijka caawa aad ku dhegaysan doontiin barnaamijka waxaa soo saara halkaana ka tebin doona anigoo xasan cumar axmed ibraahim saxiife ayaa barnaamijka ii farsaminaya sharmaanka suuley gacan ayuu ka geystay soo saaristiisa waa mar kale iyo xorashada waraysyada
dalkiisiiyoo qariban fanaan wax ka qaban karin dadkiisina u qabiil qabiil u qaybsamay baan aho qalbigu way ololayn intii quman oo dhan iyo qofkii ila aragtii iyana way ila qabaan qabkiyo kibirkiis dirdiray isqoonsaday iyo isqabsaday qatarta ummaday gasheen intuu qabar laayay iyo qaarkii u faniin ku dilay qudhaba wixii aan ku weyn mid kasta qodu cararay iyo dadkii qulquloo badnaa qaxootiga wada noqdiyo
waayahay mar kale kulan wacan wanaagsan ayaan idin leenahay saaxiibayaal raadiyo hadaado ayaad degeysanaysaan kusoo dhawada barnaamijka dhan waxaan ku bilaabayaa magaalada garowe caasimadda maamulka puntland madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi dini ayaa galabta qasriga madaxtooyada ee magaalada garowe caasimadda puntland ku qaabilay wafdi ballaaran uu hogaaminaysay safiirka dalka jarmalka ee soomaaliya ambasador anetel conta kulanka madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi dini waxaa ku helinayey wasiirka wasaaradda qorshaynta horumarinta dhaqaalaha iyo iskaasha caalamiga ah puntland cabdiqaadir cilmi xaange wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka ee dimuquraadiyiinta maamulka puntland maxamed cabdiraxmaan dhamacad wasiirka wasaaradda caafimaadka doctor jaamac faarax xasan iyo agaasimaha guud ee madaxtooyada maamulka puntland maxamed cabdiladiif yuusufa madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi dini ayaa ugu horreyn puntland ku soo dhoweeyey safiirka dalka jarmalka ee soomaaliya iyo wafdi ballaaran oo ay hogaaminaysay wuxuuna madaxweynaha puntland tilmaamay in safarka safiiradda uu yahay socdaalkii ugu horreeyey ee ku tagto meel ka baxsan magaalada caasimadda ee muqdisho waxaa maanta sharaf weyn noo ahayd in safiiradda dalka jarmalka ku-xigeenkeeda iyo qaybaha kaleeta ee wafdiga ka socday ay noogu yimaadaan magaalada garoowe waxaan aada ugu faraxsannahay safiiradda oo markii ugu horreysay oo degaanada soomaalida ee ka baxsan muqdisho meeshii ugu horreysay timaadee ay noqotay magaalada garoowe runtii waxay muujinaysaa sida ay u danaynayso in ay xiriirka jarmalka iyo guud ahaan soomaaliya gaar ahaan puntland inuu sii xoogaysto waxaan uga mahad celinaynaa waxyaabihii hore ay soo qabteen dalka jarmalka oo soomaaliya taariikh weyn ku leh muddooyinkii xorriyadda soomaaliya qaaatay ilaa hadda dhinacyo badan ay iska soo garab istaageen haddana ay rabaan inay horumarka dalka ay qayb weyn ka qaataan aad baan usoo dhaweynaynaa waanu ku faraxsanahay maanta wadahadalladiina dhex maray waxaa sidoo kaleeto wadahadal dhaadheer sii dhex mari doonaan qaybo ka mida wasaaradaha iyo qaybaha qaabilsan mashaariicda iyo fulinteeda waxaan ka wada hadalnay mashaariicdii hore ee socotay waxaan ka wada hadalnay mashaariicda cusub ee la rajaynaya inay yimaadaan intoo dhanba waxaan rajaynaya si guul ku dhammaadaan madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi dini oo magaalada garowe caasimadda puntland ku soo dhoweeyey safiirka dalka jarmalka ee soomaaliya oo maanta safar aan la shaacin ku gaartay magaalada garowe caasimada puntland ayay kuwaasahayeen kulan wacan wanaagsan ayaan adilana saaxiib beelrad iyo xadaado ayaad degeysanaysaan barnaamijka xulashada wareysadana waad la socotaan weli waxaan ku jirnaa wararka garowe gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka iyo baarlamaanka federaalka soomaaliya maxad cabdil cawad oo ay ku jireen xildhibaano golaha shacabka ka tirsan iyo guddoomiyaasha golayaasha wakiilada ee dowlad goboleedyada xubnaha kaha federaalka ayaa maanta waxa ay gaareen magaalada garowe caasimada puntland waxaana garowe ku soo dhoweeyey guddoomiyaha golaha wakiilada maamulka puntland cabdixakiin maxamed axmed oo loo yaqaana dhooba daaraad iyo xildhibaano ka tirsan golaha wakiilada maamulka puntland gudoomiyaha golaha wakiilada maamulka puntland cabdixakiin maxamed axmed dhooba daareed ayaa ugu horreyn gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka iyo wafdigiisa ku soo dhoweeyey magaalada garowe caasimada puntland الحمد لله الذي كفى به نستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أن قدومي كحين كبابات أقراه شعب دولة فدرال مهد عبد الله عود قدوميها قراها وكيلة مامل جبلان دولة جبلان عبدي محمد عبد الرحمن gudoomiyaha golaha wakiilada ee hirshabeelle cismaan bare maxamed gudoomiyaha south westi ama koonfur galbeed cabdulqaadir shariif sheekhuna maya gudoomiyaha gobolka nugaal gudoomiyaha degmada garoowe xildhibaanada golaha wakiilada ee dowladda federaalka xildhibaanada golaha wakiilada dowladda puntland marti sharafta kale hadday jirto miidiyaha dhammaan salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib waxaa farxad noo ah iyo sharafba inaan maanta halkan ku soo dhoweyno guddoonadii oo uu hogaaminayo guddoonkii golaha shacabka dowladda federaalkaahi iyo guddoomadii maamulada inaan halkan ku soo dhoweyno sharaf bay noo tahay qiimo gaarayna noo leedahay waana maalin taariikhiya iyagoo ka qaybgeli doona una socda shirkii sanadlaha ahaa ama fooramkii afhayeennada shanaad fooramkii ama shirkii shanaad ee afhayeennada golayaasha ama guddoonnada dalka soomaaliya oo uu hogaaminayo duraha dowladda federaalka ee shacabka kaasoo socon doona insha allahu saddex maalmood laguna qaban doono sanadkan dowladda puntland ee caasimadda garowe iyadoo ay ahayd qorshuhu saas ahaa weliba waxaa xusuus mudan inuu dib u yar dhacay hawlihii aanu ku jirray annagu ee xilli hadda ka horeeya uu ahaa marka insha allah waxaan leenahay soo dhowaada dalkiinni baad timaadeen dadkiinni baad u timaadeen sharaf baana naga mudan tihiin insha allahu hadda dee halkan hadal badani kuma jiraanu sooranaynaa waxaan ku wareejin doonaa guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka mahad cabdalla cawad si uu yidhaahdo insha allahu kelmadiisii mahad cabdulle cawad gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka iyo baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa u mahad celiyay shacabka iyo dowladda puntland soo dhoweynta wanaagsan ay u sameeyeen isaga iyo wafdigiisa waxa uu sheegay in garowe inta ay joogaan ay ka qayb geli doonaan shirka golayaasha sharcidejinta ee dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada wuxuuna rajeeyey inay ka soo baxaan qodobo lagu sii dadalgelinayo wada shaqaynta iyo iskaashiga golayaasha sharcidejinta ee dowladda federaalka iyo xubnaha federaalka qaybta ka ah ee dowlad goboleedyada
puntland mudane cabdixakiim maxamed axmed iyo xubnaha wakiilada ee sharafta leh ee aanu martida u nahay gudoomiyaha gobolka nugaal iyo gudoomiyaha degmada garoowe dhammaan waxa weeye dadka reer puntland ama reer garoowe ah ee na soo dhoweeyey waxaan leenahay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu mudane guddoomiye waxa weeye farxad ballaaran bay noo tahay aad baan u sugaynay inuu kulankani noo qarsoomo waxaan waxa weeye sidoo kale salaamayaa saaxiibadeen guddoomiyaasha golayaasha wakiilada ee dowlad goboleedyada iyaguna barnaamijkan nagala soo qayb galay mudane guddoomiye barnaamijkan waxa weeye waa mid sannado badan soo socday kulankiisii ugu horreeyey wuxuu ka dhacay magaalada muqdisho oo ay guddoonnada qaarkood ay saxeexeen iyadoo baarlamaanada qaarkood aysan jirin kulankii ku xigay wuxuu ka dhacay wuxuu ka dhacay kampala ayuu ka dhacay uganda kulankii saddexaadna waxa weeye guddoonadu waa dhammaayeen oo waxa weye koonfur galbeed iyo jubbaland iyo hirshabeelle iyo galmudug intuba waa jireen puntlandna hadda iyadoaba ka horraysayba tan federaalkii ka horraysay xataa waxa weeye kulankii afaraad oo runtii kulan aad u qiimo badan ahaa waxaa noo martigeliyey walaalkeen cabdiqaadir shariif sheekhuna oo ah guddoomiyaha golaha baarlamaanka ee koonfur galbeed oo safar qiimo badan ahaa runtii wax badanna ay ka soo baxeen kulanka ku xigana wuxuu ahaa in garowga lagu qabto laakiinse xaaladdii doorashooyinka ayaa soo gashay baarlamaan cusub ayaa la doortay guddoon cusub ayuu doortay kadibna laantii fulintaad bisayseen saasay noqotay inay bisha abril ku soo gaadha laakiinse sanadka horraantiis ayay noqon lahayd waxa weeye waa qayb badan waanu waxaanu waxaanu garoowe u xiisaynaynay yacni wanaagga ka jira dowladnimada ka jirta nabadda ka jirta ayaanu u xiisaynaynay inaanu barnaamijkan halkan ku qabsoonno wax badan in la kala faa'iido ayaanu doonaynaa baarlamaanadu isku waktina ma soo dhismin isku xaaladna kuma sugna mid walbaba xaalad bay u taagan tahay qaar baa jira maandaydkoodii ay saddex sano uga harsan tahay ama afar sano uga harsan tahay iyo shan sano iyo sida kan puntland waxa weeye jubbaland waxa weeye bishanaa laga rabaa inay doorasho gala oo doorashadii baa ku taagan waxa weeye koonfur galbeed baa december noqon doonta waxa weeye waxaan u malaynayaa galmudug iyadana hawshaasoo kaleeta u taagan ka bacdi golaha shacabkaa loo soo dhigan doonaa iyo dee iyo dee hirshabeelle oo isku wakti dhici doona marka intaas inta laga gaarayo shaqadii noo qarsoomi lahayd sidii aan xogta isku weydaarsan lahayd sidii aan capacity buildingka ama tayo kordhinta aanu isku weydaarsan lahayn ayaanu ka wada tashan doonnaa waxaan jecelnahay inaan dhegaysanno xaaladaha iyo howlaha ay hayaan baarlamaanadu inaanu mid walbaba ka dhegaysanno xaaladdiisa iyo howlaha u qabsoomay iyo waxa uu qaban doono aad baan u daraynaynaa si annaguna golaha shacabka ahaan waxaana hor yaalla furuucdana hor yaalla waxa aanu hayno aanu idinla wadaagno marka shaqadaas waa noo qabsoomi doonta hadduu ilaahay yidhaahdo aad iyo aad baan u mahadsan tihiin waana ku faraxsannahay sida diiran ee heer waxa weeye baarlamaan iyo heer gobol iyo heer degmaba naloo soo dhoweeyey aad iyo aad baan ugu faraxsannahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu mahad cabdulla cawad guddoom xubeenka labaad ee golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ayuu kaas ahaa oo isaga ay wafdi ballaaran hogaaminaya maanta ay gaareen magaalada garowe caasimadda puntland shirka golayaasha sharci dejinta ee dowladda federaalka iyo xubnaha federaalka qaybta ka ah ee dowlad goboleedyada ee uga furmaya maalinka beriyo ah oo isniina magaalada garowe caasimadda puntland ayaa ah kii shanaad oo ay yeeshaan waxaana uu si rasmi ah uga furmi doonaa magaalada garowe maalinka beri ah isagoona soco doona muddo saddex maalin ah oo soo socota qabkaad wada hubantihiin cudurka aad wada qabtaan qabkaad wada hubantihiin qabiil weeye sideed soomaalay qaran ku noqon
waayahay kulan wacan wanaagsan ayaan idin leenahay saaxiibayaal radiyo cadaado ayaad degeysanaysaan faahfaahin dheereeda ayaa ka soo baxaysa qarax maanta ka dhacay degmada dayniile ee gobolka brandr magaalada muqdisho kaasoo geystay khasaare iskugu jira dhimashii dhaawac qaraxaas ayaa waxaa la sheegay in la egtay gaari ay la socdeen dad shacab ah oo marayay aagaarka isbitaalka lagu magacaabo guutaale oo ku yaala degmada dayniile ee gobolka brandr magaalada muqdisho dad ku soo goobtay wax ka dhicin oo la hadlay warbaahinta raadiyaha hadaado ayaa waxa ay sheegeen in qaraxa uu si gaara uga dhacay waddada laamiga ah ee aadee xarunta degmada dayniile ee gobolka belandire islamarkaasna uu ka dhashay khasaare dhaawaca balse dhaawacaase qaybo ka mid ah ay dib ka geeriyoodeen duugaran saddex ruux oo shacab ahaa ayaa la xaqiijiyey markii hore ay ku dhaawacmeen qaraxaasi waxaana loola cararay mid ka mid ah goobaha caafimaadka ee ku yaala magaalada muqdisho sida dadkaasi ay noo sheegeen waxaana warar hoose oo helaysa warbaahinta raadiyaha hadaado ay sheegayaan in dhaawacyada qaraxaasi mid ka mid ah uu ku dhintay goobaha caafimaad ee maanta la geeyey ciidamo ka tirsan kuwa booliska soomaaliya iyo kuwa maamulka degmada daynil ee gobolka bandir magaalada muqdisho ayaa tegay goobta qarax oo ka dhacay islamarkaana xiray waddooyinka soo gala iyo kuwa ka baxa aagga qarax oo ka dhacay ha yeeshee markii dambe ay dib u fureen halkaasi qaraxan ayaa ahaa nuuca miinada dhulka lagu aaso weli ma jira cid sheegtay mas-uuliyadda qaraxaasi maanta ka dhacay degmada daynayle ee gobolka banaadir ee magaalada muqdisho waayahay kulan wacanna wanaagsan idin leenahay barnaamijka xulashada wareysyada ayaad degeysanaysaan raadiyaha cadaado ayuuna idinkaga imaan saaxiibayaal
miyaydan qubura iyo wax garad qabin iyo ikhyaar miyaydan qaabdadnimo
ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya xasan cali kheyre ayaa maanta magacaabay saddex ka mid noqonaya golaha wasiirada soomaaliya kaas oo xilkooda ay bannaanaayeen wasiirada maanta uu magacaabay xasan cali kheyre ayaa waxaa ka mid ah wasiirka dastuurka saalax axmed jaamac xilkaas uu ka geeriyooday wasiirkii dastuurka ee dowladda federaalk soomaaliya allah u naxariistay cabdiraxmaan xooj jibriil wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada ayaa waxaa maanta loo magacaabay xildhibaan sadiiq warfaa halka xildhibaanad fosiye maxamed sheekh loo magacaabay wasiirka tamarta iyo kheyraadka biyaha xilkaas uu horay uu isaga casilay madaxweynaha maamulka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagareen magacaabistan uu sameeyey ra-isul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya xasan cali kheyre ayaa ku soo beegmaysa xilli maantay duhuramadii asagay wafdi ballaaran uu hogaaminaya ay ugu ambabaxeen magaalada washington ee waddanka maraykanka xasan cali kheyre wafdigiisa ayaa halkaasi waxay kaga qaybgeli doonaan shir looga hadlayo arrimo ay ka mid yihiin dancafinta soomaaliya ra-isul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya xasan cali kheyre wafdigiisa ayaa inta ay maraykanka ay jogaan waxa ay kulamo la yeelan doonaan hay-adaha maaliyadda caalamiga ah saraakiil sare oo ka tirsan dowladda maraykanka iyo qaybo ka mid ah bahwadaagga soomaaliya si loo dadargeliyo ajendaha qaran ee dubhabeynta hay-adaha dowladda federaalk ee soomaaliya ma derinayn walaalayaal miyaydan wax isqabto isqimeeya baa lahay miyaydan wax isqabto
waayahay kuna wacana wanaagsan idin leenaha saaxiibayaal raadiyaha cadaado ayaad degeysanaysaan taliya ku-xigeenka ciidanka booliska soomaaliyeed saree guuto sakiye xuseen axmed oo warbaahinta kula hadashay xalay magaalada caasimadda ee muqdisho ayaa ka warbixisay howlgalle ciidamada ammaanka ay ka sameeyeen qaybo ka mid ah duleedka magaalada muqdisho iyo gobollada dalka soomaaliyeed waxay sheegtay sariye guuto sakiye xuseen axmed in ciidamada ammaanka howlgal ay ka sameeyeen deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada muqdisho inay ku soo qaabteen keedka ugu weynaa ee hubka al-shabaab ee halkaasi ay ku lahaayeen sidoo kale waxay sheegtay in hubkaas oo ahaa mid fara badan laga soo saaray gudad lagu aasay oo ku yaala ceelasha biyaha ee duleedka magaalada caasimadda ah ee muqdisho islamarkaasna uu isku jiro dhowr nooc oo ka kooban waxyaabaha qarxa dhinaca kale taliya ku-xigeenka ciidanka booliska soomaaliya saree guuto sakiye xuseen axmed ayaa waxay tilmaamtay in howlgalkaasi laga sameeyey degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose lagu soo qabtay ku dhowaad afartan ruux oo lagu eedanayay inay ka tirsan yihiin dagaalamayaasha al-shabaab waxaa kale ay xustay sariye guuto sakiye xuseen axmed in deegaanka sabiib ee gobolka shabeellaha hoose lagu qabtay ilaa afar iyo toban ruux kuwaas oo ayaguna lagu shakisan yahay inay xiriir dhow ay la leeyihiin dagaalamayaasha al-shabaab
howlgallada amniga lagu sugayo waxay u socdaan si habsami ah intay howlgallada socdeen maalmaha lasoo dhaafay waxaa la fashiliyey falal badan oo argixisadu soo maleegeen oo isku jiraan dilal qorshaysan qaraxyo gawaari loo adeegsan lahaa weeraro la damacsanaa bartilmaameedyo shacab iyo kuwa dowladeedba hadda si gaara u sii warbixiyo howlgallada iyo wixii lagu soo qabtay maantay taariikhdu tahay lixda bisha afraad labakuniyosagaaliytobanka ciidamada ammaanku waxay deegaanka ceelasha biyaha ku soo qabteen hub aad u fara badan oo isku jira suumanka qarxa rasaas bambooyin miinooyin maadooyinka qaraxyada laga sameeya hub fudud iyo mid culusba hubkan aadka u fara badan wuxuu ku aasnaa god aad u weyn oo dhulka hoostiisa ah waxaa lagu qiyaasaa inuu ahaa kaydka ugu weynaa oo hub hubeed ee argixisadu al-shabaab ee ka howlgala muqdisho iyo nawaaxigeeda howlgallada hadda socda kuma eka keliya gobolka banaadir waxaa maanta ciidamada booliisku howlgallo lagu fuliyey degmada afgooye lagu soo qabtay soddon iyo shan eedeysano shabaab ah sidoo kale deegaanka sabiib waxaa lagu soo qabtay ilaa iyo toban iyo afar qof oo sidoo kale ku eedeysan al-shabaabnimo sidoo kale ciidamadu amniga waxay gacanta ku soo dhigeen mid ka mid ah raggii argixisada u qaabilsanaa farsamada waxyaabaha qarxa ee gaadiidka lagu dhejiya waxaana hadda lagu hayaa baaris baarista kadibna waxaan soo la tiigsan doonaa sharciga waxaan si gaara ugu mahadcelinaynaa dadka deegaanka oo ciidamada la wadaagay xogta ku saabsan hubka iyo dadka lasoo qabtaba waxay tani muujinaysaa wada shaqaynta wanaagsan oo ka dhexaysa bulshada weynta iyo hay-adaha amniga waxaan ognahay inay argixisadu maalmahan dambe xoogga saarayaan in waxyaabaha qarxay dadka ugu xidhaan gaadiidkooda oo gaarka ah laba faloo noocaas ah ayay khamiistii jimcihii ka fuliyeen magaalada muqdisho iyadoo iyagoo beegsanaya dad wax galabsanin saacada kadib ciidamada waxay gacanta ku soo dhigeen sidaan idiin sheegay raggii rag argixisada ka tirsan u qaabilsanaa farsamada waxyaabaha qarxaaga baawurka loogu xira baaritaan kadibna waxaan hor keeni doonaa sharciga waxaa bulshada mar labaad iyo mar saddexaad kula talinaynaa inay si gaar ah uga taxadiraan gabaaridooda maadaama argixisada doonayaan in shacabkii dowladda khasaaro u geystaan howlgallada amniga lagu sugaayo way sii socon doonaan wayna sii ballaaran doonaan mar kale shacabka soomaaliyeed waxaan ugu mahad celinaynaa dulqaadka iyo wada shaqaynta ay muujiyeen waxaana sidoo kale xusuusinaynaa in wixii macluumaad ah ay nala wadaagi karaan iyagoo wacaya nambarka sida gaarka loogu talagalay loogu diyaariyey bulshada ee sagaalsagaalkow ama nnnn walaalayaalow aan ka wada shaqayno amniga iyo nabadda guudba askari oo lahayn shacab wuxuu la mid yahay wiil oo waalid lahayn sidaas darteeda waxaan mar labaad ugu bogaadinaynaa uguna baaqaynaa shacabka inay sii xoojiyaan wada shaqaynta ka dhexaysa iyaga iyo hay-adaha amniga taliya ku-xeenka ciidanka booliiska soomaaliyeed ayay taasi ahayd oo ka hadlaysay howlgalla ciidamada xoogga dalka ay ka sameeyeen duleedka magaalada caasimadda ah ee muqdisho iyo sidoo kale qaybo ka mid ah gobolka shabeellaha hoose magaalada muqdisho ayaa waxaa iminka in la hadlaya ka socda howlgal xoogan oo lagu xaqiijinaya ammaanka caasimadda kadib markii maalmihii lasoo dhaafay oo maanta ugu dambaysa ay ka dhaceen fallan aan madarro iyo qarxyo iyaduona ciidamada ammaanka dowladda federaalka soomaaliya ay wadaan howlgal uu ku dhawaaqay maamulka gobolka banaadir
maxaa culummadii qabsaday qur-aankii miyuu ka lumay miyuu qasif nagu dhaco
kulan wacana wanaagsan ayaana idin leenaha saaxiib yaelheed iyo hadaado ayaad degaysanaysaan madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa maanta dahfaray shirka dib ugisa dastuurka kumeelgaarka ee soomaaliya ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed shirkan oo ay ka soo qayb galeen dhammaan xubnaha dowladda federaalka soomaaliya qaybta ka ah ee dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka soomaaliya iyo dhinacyada hawshan lugta ku leh wuxuu madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe u sheegay in inqilaafka la xidhiidha awoodaha uu jirayo inta dastuurka dalka uu qabyada uu yahay in la dhammaystirana ay lagamarmaan u tahay wuxuu intaas ku daray madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe inay tahay in soomaalida iyo dadka aan maslaxadooda u ordaynin loo daayo si wax mirdhal ah ay uga soo baxaan kala fikrad wanaanshaha lagu xaliyo si wada ogala waxaa kaloo madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe uu sheegay in dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ay mas-uuliyad ay ka saaran tahay hawsha loona baahan yahay in dhabarka loo rito si dowladaha imaan doona aan ayaguna dhammaystirkiisa wakhtiga uga lumin shir muhiim ah oo soomaaliya muhiim u ah oo isla jaanqaadkii iyo qorshihii qabyatirka ee dastuurka ayaan ugu talagalnay inaan ka wada xaajoonno annagoo wax badan ka fikirayna xaggee gogosha intaas la eg dadka aad dhigtiin markaan adiga aan ku weydiisanno oo nidhaahda xaggaas aadma sida aad gacmaha furan noogu soo dhowaysayna oo maantana amnigan iyo fadhigan quruxda badan qiimo weynay noo leedahay dastuurka waa fudud yahay mar dhinaca laga fiiriyo dhanka kale marka laga fiiriyana waa dukumiinti aad u dhib badan oo culus oo bulshadan dhaqan dhaqaalaheedii siyaasadeedii jiritaankeedii uu qeexayaa marka waxaa laga maarmaan ah in la isqanciyo waxaa laga maarmaan ah in la wada qaybsado waxaa laga maarmaan ah hay-adaha ka shaqaynahayo in ay kalsooni ku wada shaqeeyaan waxa weeye heshii dastuurku waa heshiis bulsho weeye waa heshiis waa in lagu heshiiye heshiis weeye haddaan dastuur jirin sida ragga walaalahay u sheegeen waxa kaloo jira waxa weeye walaahowga aan ku noolnahay hadda oan iskaga daba wareegayna oo ninba meeshuu jooga wax ku sheeganayo oo nin walba aragtidiisa uu cabirayo oo nin walba siduu rabo uu fakerayo weeye mudane waa sida hadda aan nahay wey haddii la rabo marka in dastuurka lagu midoobo dastuur qarankaani leeyahay mudane madaxweyne dalkaani burburkii dalkan ku dhacay uu burburay wuxuu ka burburay wax kasta waa ka burburay waa in dowladda dhexe ay la timaado in la helo la dhammaystira dastuurkan xuquuqaha la leeyahay la kala helo awoodaha la qaybiyo waxay stateku leeyahay waxay dowladda dhexe leedahay haddaan dastuurkaasi wax qeexin oo ayna noqonin isaga intuu wax walba caddeeyo in wax lagu kala hagma aan la soonin sida maanta ku jirra aan ku jirno nin walba xilligiisa ha dhammaysto labada ka dambaysana ha isqa qabsato wiilkaa hooyadii uuna xanuunka ka bixilaalayn baan ahaanayn waa laa shaka wey middaas waxaan hadda ka hor soo gudbinay guddi dowlad goboleedyada ka socda waxaa la yidhi pointy five baan ku jirinoo daaswaay baa loo celinayaayo ilaa hadda in la saxeixo xataa ay shaqo galaan baa la diiday war haddaan shay walba nidhaahno waxaan u raadinaynaa hebel buu ka socdaa iyo siduu ka socdaa afar qofoo hal oday wada dhalay baa ka shaqayn karta oo aqoonteeda ule waxaan u baahannahay matalaadu inayna noqonin qabiil aan ka gudubno barnaamijkan qabiilka haddaan maanta nidhaahno dastuurkan aan beys uga dhigno qabiilka ma u malaynaysaa inay laba qoysoo ku heshiinaysaa jirto bale hal qoys xataa jifo ku heshiinaysaa ma jirto aad baan uga mahad celinayaa wasiirka iyo guddoomiyaha iyo guddoonka kale iyo dadka hadda halka shirkan ka qabanqaabinaya barnaamijkan ka shaqaynaya iyo cutubyadan faraha badaa inay soo farageliyeen mayna dhammaynin iyo waxaan laga hadlayo oo dhan waxaan leeyahay waa shaqo fiicanoo la qabanayo laakiin niman yahow iyo gabdho yahow war si soomaalinimo intaan u fakerro waxaan isku haysanno ee isku keendiraya ee khilaafkeennu la bixilayahay waa buuggaayana kolba dhinac u wada
waayahay kulan wacan wanaagsan hadalana saaxiib yaal had iyo hadaado ay aad geysanaysaan qaybigu dambeeye barnaamijka ayaan isla soo gaarnay ciid mactason booliiska somalilan ayaa kaxaystay gaari uu leeyahay guddoomiyaha xisbiga wadani ee maamulka somalilan ciidamada booliiska maamulkaasi ayaa wax xisbiga wadani ay ku eedeeyeen in ilaalada guddoomiyahaasi uu qaybo ka mida maamulkaasi uu ka soo qaatay dariis aysan ogeyn xukuumadda maamulka somalilan afyeenka xisbiga wadani ayaa sida u dhaceen warbaahinta faafahanka siiye soddon sannoy somalilan jirtay ficilada hadda soo baxaya ee ku kacaysa xukuumadda talada haysa waa kuwo baalmarsan ilaalinta nidaamka amniga ilaalinta iyo xaqdhowrka iyo sharafta xisbiyada qaranka iyo wadajirka ummadda waxaynu ka warqabteen in maalinkii shalay ahaa gaadhigii guddoomiyaha xisbiga suuqa bartankiisa wiish lagaga dhex qaaday ciidanka ilaalada gaarka u ah guddoomiyaha xisbigana qaar ka mid ah xeryahoodii dib looga yeelay sababta waxaasi ku dhaceen markaan u dhibo galnay aan isku daynay bal inaanu xog rasmiya ka helnana waxay u muuqataa xukuumaddii mas-uulka ka ahayd amniga dalku inay ka bareerayso dariiqa jeexista fowdo dalka ka dhacda guddoomiyaha xisbiga wuxuu leeyahay ilaalo u gaara oo qaabilsan sugidda amnigiisa ilaaladaasi waxay leeyihiin kana tirsan yihiin ciidamada qalabka sidee dalka ciidamo beeleed ma aha waa ciidamo isugu jira ciidamada bilayska iyo kuwa milatariga waxa loogu dayqay dirays iyaga u gaara oo ay xidhaan dirayska muwaadin reer somalilan ah ayaa ugu deeqay waxaana loo soo keenay magaalada saylac wayna ka doonteen taliska ciidanka guud ee somalilan waraaqdu ku amray in la soo siiyo diriiska ciidamada guddoomiyaha ilaalinaya wata oo waraaqdii taliska ka soo baxday oo lix iyo toban diriisa oo ay soo qaadanayeen wasaaradda maaliyadda amarkay farayso qaybta kastamaduna wadka oo agaasimihii guudbaa isaguna ku seexa labadaa waraaqoodba waxay caddaynayaan in sharciga dalka ay u hoggaansameen ciidanka ilaalada gudoomiyuhu nasiib darro waxaa dhacday markay qalabkii soo qaateen iyo diriiskoodii ayaa lagu dhex qabtay bartanka magaalada iyadoo tixraac iyo referenskooda iyo goobtay ku sugan yihiin iyo cidda ka tirsan yihiin ba la garanayo cidda ilaalinayeen oo guddoomiyihii mucaaradka ah xafiiskay ka tirsan yihiin waa xafiiskii xisbiga gurigay joogaanna waa guriga guddoomiyaha niman baadiya oo hal lowo may ahayn waa niman ciidankii qaranka siday ee qaranka ka tirsan waa niman identitygooda iyo adresskooda iyo goobtay ku sugan yihiin la garanayo amar waxaa lagu bixiyey iyadoo sharcigii dalka ay ilaaliyeen oo hay-adihii dalka u qaabilsanaa ama milatari ha noqoto dalka amnigiisa mas-uulka ah ama wasaaraddii maaliyadda ee canshuurta qaadaysa ha noqotee labaduba ay ogolaansho ka haystaan in bartanka suuqa lagu qabto kaga sii daran waxaa dhacday in gaadhigii guddoomiyaha mid ka mida gawaadhida guddoomiyaha oo ciidankiisu ay wateen bartanka magaalada wiish lagaga dhex qaado oo xerada birmadka la geeyo guddoomiyuhu wuxuu xaq u leeyahay in amnigiisa la sugo siduu muuse biixiba xaq ugu leeyahay in amnigiisa la sugo guddoomiyuhu wuxuu xaq u leeyahay in gurigiisa la ilaaliyo sida guriga muuse biixiba loo ilaaliyo xasaanadu muuse biixi dalka ku leeyahay mid la mid ah ayuu guddoomiye cirana ku leeyahay ilaalinta nabadgelyada guddoomiyaha ilaalinta nabadgelyada mucaarid iyo muxaafid ilaalinta nabadgelyada saxaafadiinna waxay iga duubaysaa ilaalinta haybadda qarankan cidda ka mas-uulkii waa xukuumadda hadba talada dalka haysa intaa kadib waxaa dhacday inaanu weli wax jawaaba laga haynin xukuumaddii talada dalka haysay oo ku saabsan arrinkaa anshaxa sharafta haybadda iyo xasaanadda xisbinimo iyo ta guddoomiyahaba baalmarsan ee ay ku kaceen nidaamkan maanta dalka taladiisa hogaaminaya
waayahay kuna wacan oo wanaagsan ayaanadi leenahay saaxiibayaal radiyaha cadaado ayaad dhegaysanaysaan markaana koonfur galbeed madaxweynaha maamulka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta garan ayaa goor dhowca waa gaaray magaalada caasimada ah muqdisho waxaana garoonka diyaaradaha cadcadde ee magaalada muqdisho ku soo dhoweeyey wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda federaalk soomaaliya xasan cali maxamed amar dembe iyo xildhibaano ka tirsan labada gole ee baarlamaanka federaalk soomaaliya wasiirka wasaaradda gaashaandhigga dowladda federaalk soomaaliya uu soo dhoweeyey madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagareen ayaa sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay in ay caawa magaalada muqdisho ay ku soo dhoweeyeen madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagareen maanta oo toddoba ah bisha ee afraad ee labada kun sagaal tobanka inaan kusoo dhaweyno madaxweynaha koonfur galbeed ee madaxweyne cabdicasiis runtii e madaxweyne waxaan kugu soo dhaweynaynaa magaalada muqdisho waxaanu kusoo dhaweynayay sheeg qeybaha kala duwan ee xukuumadda xildhibaanada golaha shacabka wasiirada iyo dhammaan adigii wafdigaadaba waxaa kusoo dhawaataa kaliyo laab runtii farxad weynay inoo tahay maanta inaan kugu soo dhaweyno eelboorka aadan cadde international airport runtii madaxweynaha oo shaqo ugu yimaaday meeshaan inaan soo dhaweyno aadi aad mudane madaxweyne soo dhawow magaaladu waa magaaladaadii caasimaddu waa caasimadaadii meeshii aad wasiirka ahayd aad dowladda aad kaga mid ahayd waaye runtii farxad weynay inoo tahay maanta inaan kusoo dhaweyno soo dhawow madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagaraan oo guddoomiyaha halkaasi ka hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyey ujeedka safarka caawa ku yimid magaalada caasimadda ee muqdisho
oo nagu soo dhoweysay eerboorka kulligii asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan inkaga mahad celinayaa soo dhoweynta qiimaha leh oo aada nagu soo dhoweyseen caasimaddii soomaaliya annagoo u nimid wafdi aan hogaaminayay oo u socday shaqo magaalada muqdisho ugu socday caasimadda aada iyo aadaa u mahadsantihiin soo dhoweynta aadna soo dhoweyseen waddankii iyo deegaankii aan ka nimid koonfur galbeed gaar ahaan magaalada baydhabo waa fiicnayd waa nabad qabtay wax dhib lama jirin shaqooyinkii dowladda ka socday dadkii deegaanadaas joogayna aaday u fiicnaayaan waxaa ugu daran oo maanta soomaaliya oo dhan yaalla unbay wax ka qabeen oo ah jiilaalkii oo dheeraaday roobkii oo soo daahay iyo biila-aantii ilaahay waxaan u baryaynaa inuu naxariistiisa uu keeno adinkana aada iyo aada u mahadsantihiin muddo safar shaqo oo qaadan doono shan beriyaan inta u imid hadduu ilaahay yidhaahana waa noqon doonaa waa mahadsantihiin aada iyo aadaan kugu mahad celinayaa soo dhoweynta shukran madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta garan ayuu kaasaha oo goor ruucawa gaaray magaalada caasimadda ee muqdisho waxaana safarkiisa ku welinayay xildhibaano iyo wasiiro ka tirsan maamulkiisa waxaana garoonka adaacadda ee magaalada muqdisho ku soo dhoweeyey wasiiro ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya iyo sidoo kale xildhibaano ka tirsan labada gole ee dowladda federaalka soomaaliya waayahay kulan wacan wanaagsan barnaamijka xulashada waraysiada aad dhegeysanaysaan qayb ugu dambeeya barnaamijka ayaan isla soo gaaray markaana war degdega naga soo gaaray magaalada caasimadda ee muqdisho ciidamada sirdoonka qaranka soomaaliya ayaa xabsi u taxaabay imaanka masjid abu hureyna oo ku yaala suuqa bakaaraha ee magaalada caasimadda ee muqdisho baaritaankan ay ciidamada ammaanka ka sameeyeen gudaha masaajidka abu hureyne ee ku yaala suuqa bakaaraha ee magaalada muqdisho galankii dambe ee maantay ayaa waxay ugu dambeyntii ay ka kaxayseen masaajidka imaamkii masjidkaasi oo magaciisa lagu sheegay macalin cabdiraxmaan guure ciidamo ayaa gudaha u galay masaajidka waxayna baaritaan ay ku sameeyeen jamaacadda masaajidka ku tukanaysay salaada casir kadib waxayna wateen imaamka masjidka uu yidhi mid ka mid ah jaamacadda masaajidka abu hureyne ee suuqa bakaaraha ee magaalada muqdisho ma jirto wax waro ka soo baxay ciidamada sirdoonka qaranka soomaaliya iyadoo howlgalkan uu ka duwanaa kuwii hore ee ciidamada ay ka samayn jireen magaalada caasimadda ee muqdisho barnaamijka xulashada waraysiada aad degeysanaysaan qayb gudumaya barnaamijka ayaan isla soo gaarnay kusoo dhawaada xubinta aadku xiisaha badneed ee kalamaan warnimay aan idiin warramo war idaacad ahaan ka dhegaysanaynahay nagala tag war maxaad ugu celinaysaa noo warrame war war nadiifa googliga la kahelay war kale u suban hayte warkaygu waa war weyne i dhegaysta haddii alliin alle yahay warkaaga meeqa kiil way noo sheegbo soomaalidu wiil iyo ma weyn hooyo waalid ah weligood waxbay qaban jireen labada waaxood kaalintoodii waa buuxiyeen waafiga ahayd waa weynkiyo waxgaradkiyo kuway hor ugu wootaysay waa yeelladii baagabiya waayo araggii adeeradaa lunsane waaye arag iyo waayeelsooma dhowaan dhallinyaro qurba jooga baa u talisa dalkan warwar ma haysiine waqooyi hilaac koonfurna waa gugacdee shib iska dheh xildhibaanadii shalay uu sheegay goodax barre ee uu yidhi waa shabaab dul yaraa tilmaamahooda soo helay waxayna ka leeyihiin xildhibaanka surwaalka kafaygaha wata xildhibaanka shaatiga giirgiiran iyo ookiyaalaha wata midka shaatiga buluugga ah iyo sarwaalka madow wata midka madaxa xiiran ee gaaban midka dheer oo xoogga leh quuqlaha fatashaariga wata shalmadmadowda dheer ee kuusan midka hindhisyada badan waana caan midkaasi ogaada miskiinlamoodka garaaraha leh gaabka aanan hadlin weji kaduudka koofida qaba iyo midka meesha dambe fadhiista mar kasta intaasba waa shabaabaa la yidhi war xildhibaanka sii socdan xaggeed uga reeb kan albaabka soo gelaya saxaa looga tega war kan jubbud midowta ankajarta mooshiidina oo caamka ah ilaa hadda dhar iyo muuqaalaad noo sheegtae wax la garto oo dhaba ma aadan sheegin aduu golaha shacabka miyaa dad kale ku aragtay warwar ma haysine xildhibaanada aad sheegaysiin qaaraa maanta wasiiro laga dhigay hadda xildhibaanadii wasiirada ahay waa sii bateena ogaada war waxa maanta wasiirada laga dhigay waa saddex xildhibaan mid hore wasiir u ahay labaana ku soo korortay war anigu waan yaabaye qofku inuu xildhibaan iyo wasiir noqon karo horaan u ogeyne xildhibaan iyo laba wasiirna ma isku noqon karaa war laanka shakhsiga ee lama baasiboor masliwaaladu karo taas ama leyow imisaan waxa idiin sheegayn war qorshahan waran iyo gaash waana difaaca ka hortaga mooshinada aryaa waxaa difaacaya qaraxyada ka hortagaya waa ciidanka booliska soomaaliyeed xalayna waxay sheegeen god weyn oo ku yaala ceelasha inay ka soo saareen kaydka hubka ee shabaab wargodkan waxaa laga soo saara sheekh caldheere mugu jiray hadda jenaraal sakiya waxay sheegtay in wax alla wixii ay qarax iyo miino iyo hub shabaab heesteen gacanta looga soo dhigay war jenaraal gogle hubkan ay sheegtay ee laga soo saaray dhulka hoostiisa ma gogle maabka ayaa lagu ogaaday warnimayo waxaa la yidhi shimbirtii dabqaadaaba waa bootin dheer tahaye aqalkeedii inay soo gubtaa looga baqayaaye baarlamaanka nimankii ku jiray oo la celin waayey shabaab baa ka buuxay dhaheen xarunta teennaah ka axaabsha for bontifef baad ku qorateene intaasaan ku soo koobaya ayaanan sii badin aryaadhaha qolyihiinnan warka badan waa idindigaah ayaamahan shaqa joojinaa soo baxday jenaraal google wuxuu yidhi saxaafaddu ma tegi karaan meelaha qaraxyadu ka dhacayaan guddoomiyihii degmada xamarjajab oo mugga hore saxafi ahaayoo ka warramaya shir amniga looga warramayana wuxuu yidhi jegboyntiyada muddada ciidanku joogo way yar tahay ka kadibna shaqadiyaa laga joojiyey war kaloo isoo gaarayna wuxuu leeyahay aamin ambalaasna ma tegi karto meelaha qaraxyadu ka dhacayaan mugga kii dhaawacmaa dhiigbax u dhinto inta dhimatanayaan qof laga ogaanin mugga arrintu waxay tagtay ha arkin ha maqlin hana sheegin war afka hirooyin mas afgooyan baa dheegi jirnay hatan handhooga hirooyan ininka daray arag maqal afkana xiro miyaadan maqli jirin af la xirta shabaabaan ku nace igala tag war araggii yaaba la isku diidan yaho saxaafaddu yaysan teginaa lagu yidhi jenaraal googlema wuxuu yidhi waxyaan la arkin waxna yaan la sheegin war guddigii dastuurka oo cabdi qaybdido uu hogaaminaya waxay tageen kismaayo axmed madoobena maanta ula hadlay wuxuuna yidhi dastuurka waa inuu kala caddeeyaa nin walba awoodda uu leeyahay kaygina uu meel ku sheegaa oo awooddeeda uu caddeeyaa warnimiya war ma haytan madawiine lafta gareangeega kursiyay way bedeli hal bedelo may lika bedeliga saasan ahe bilaamay fawsiini leal lika bedeli uniina may sugaanay haddii reer koonfur galbeed anna ilintirinolan kuweel abowrowow mansuur lika fedheesiye aqohaysta moonin huufee hilibkeed lama helaaye war kursigii wasiir xoosh ka dhinta oo maanta wasiir loo magacaabo saddex badna waxaa wasiirka shaqada ee arrimaha bulshada loo geeyey afhayeenkii xukuumadda weeyaan xildhibaan sadiiq warfaa nimanyaho jabhadihii soomaaliya ay soddon sano ka hor ka gudubtay aa soo laabtay war soddon sana ama jabhaduna haysataa xaa beenta u sheegay jabhaddu uu hogaaminayo nin la yidhaahdo faysal falaalu aa maanta soo baxday ciidamada somalilan ay la dagaalameen jimcaale calaalugna waa sugaynaa war falaalugu mafaalshow cusubba war waa dagaalo cusub goorba waa tafaafullow war war ma haysina maanta garawaa shir la iskugu tegey axmed madoobiyoonay heefseedan ahe haye maday isaaqow beriga haddana ma seefaad keentay war shirkii maamul goboleedyada ayaa ka dhacayo oo ay ka qayb galayaan guddoomiyayaasha baarlamaanada war aaway maamulkii banaadir isteedoo lalahay waa la samaynaya war arrintii xaaji muuse soodi waa la xaliyey arrow maxaa la xalihaana kaaraana lambaabuur loo raacooyaan ku xidhi war war ma haytana muqdisho mar hori lishal qiibi qiib may leehan koonfur galbeed qiibna may lee hirshabeelle qiibna may sheegatay banaadir isteed qiibna dawlad lahaylisi xuduudkaagu waa soo dhaaftay kala wareeg hayla warramina kala wareeg war ma kala wareegi kara e v c gaaga ii sheeg kala wareeg kala wareeg haddii kala furo waa lix kala wareeg feeraha ka jabay anigu furahaaga ma rabee war weli adigoo kala wareeg ku jira bugtii weli waa dhacaysaa maxaa talaa war kala wareegtaas maanta degmada hodan wiil ugu dila war yaa bugta dhacaysood sheegaysaan jenaraal google ma og yahay antivirus baa loo dirayaa antivirus iyo google waa wada shaqeeyaan waxaan idin idhi waxaan idin idhi markay urursan tahay qorshe la aqbaliyo leedahay af qura ayay dowladnimo waxa loo idmale ka adkaan kartaa waxaa idin idhi ilmacaana diina see loo celihaa cawashirko ilmacaana diina see loo celihaa cawashirko ma saasadaa laga bedelaa warya maye waa la feeraa warya war naga xishooda waryaada
aad iyo aad ay umaadsan yihiin saaxiibada xubinta kalamaan kusoo dhawaada heesta galgo barnaamijka hayd ballanqaada
adiguna nafkidilbaan ogada timaado qaraxadaada saar adiguna nafkidilbaan ogada timaado qaraxadaada saar balilaalibal balilaalibal balilaalibal balilaalibal balilaalibal Thank you.
heestaas a wada maqlaysaan waxay gabagabo tahay barnaamijka caawa soo saaray la socodsiinaya anigoo xasan cumar axmed raam saceefo oo barnaamijka ii farsameynayay sharmanka suleyna oo gacan uga geysta soo saaristiisa tan intaan barnaamijkan dib dib u kulmi doono asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu
asagaaga oo badan ayuunku ayaan kuraa buurkayga gabaryay rabbi kugu abuuro keligu ahaadii buurkayga gabaryay rabbi kugu abuuro keligu ahaadii balilaal bal balilaal balilaal bal bal bal balilaal balilaal ajash akhlaaqigweyo damayr baxay damayr baxay Qofkaya weelkiyo, habla aynigaadiyo. Asagaaga oo badan, ayuun buuxaan gura. Moogtayaaniyo adi, axdiiba udhaxeeyo. Moogtahay midkeeni, ofin waayo waxaa jira. Isko lagu saadeediyo, abalkiisu waa naar, abujahaalatiisiyo. Thank you. Yeah.